الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay sunnayaalkii sujuudda watafriqatu kala geyn baa sunnaa bayna alqadamayni labada gomadood iyo warugbatayni labada jirib walfakdayni iyo labada bowdyo in la kala kaxeeyo wadculkafayni labada kaf in la dhiga ayaa sunnaa xadwa almankibayni labada garab muqaabilkooda wa dama asaabicalyadayni labada gacmood farahooda in laysu soo ururiyaa sunnaa wa istiqbaaluhaa in qiblada la qaabiliyo wa nashruhaa iyo in la fidiyo on lasoo laabin wa nasbu lqadamayni labada gomadood in la taago ayaa la suneeya wa kashfumaa iyo in la faydo wa ibraazuhumaa iyo in laga muujiyo min sawbihi mara iyo haddii wuxuu saaray in la muujiyo wa tawjiihu asaabicihimaa iyo farahooda in loo jeediyo lilqibla xagga qiblada walictimaadu iyo cuskasho calaa butuunihimaa calaacashooda iyo beerkooda la cuskado waxau leeyahay sheekhu waxaa sunnaa oo wanaagsan qofku marka uu sujuudsan yahay inuu labadiisa qadam labadiisa kuraamood iyo labadiisa low iyo labadiisa bowdiyo inuu kala kaxeeyo oo aanu waxba iswada saarine inuu kala kaxeeyo waxoogay kala geeyaa ilaa shibri inuu kala kaxeeyo taako waa mid sunnaho wanaagsan labadiisa kafna labadiisa gacmood ama labadiisa calaacaloodna waa inuu dhigaa garbaha muqaabilkooda oo haddii garbaha ay wax ka soo dhacaan ay dushooda ku dhacaan waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay faraha gacmaha in laysu geeyo oon la kala kaxaynine damintu waa iyagoo laysu keeno istiqbaalkuna waa iyagoo qiblada la qaabiliyo nashrintuna waa inaan la soo laabin oon la duubine sidaa ay u fidsanaadaan waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay labada gomadood in markaa la nasbiyo oo la taago lana faydo haddii markaas mare iyo waxay markaa xaggaa dambe u saaran yihiinna inuu maradaa ka soo muujiyo in farahoodana uu xagga qiblada u jeediyo oo macnaha uu weliba butuuntooda iyo markaa calooshoodana uu dhulka cuskisiiyo waxaa la diidayaa in sidaa dusha faraha lugaha inuu dusha saa uga saaran waa leeyahy inuu xaggan u roogo dhabarkana waa la diidan yahay inuu korba u qaaduu laalaadiyo say dadkii qaarkood sameeyaanna maahe waa inuu markaa faraha markaasuu saa ugu joojiyaayo weliba butuuntooda iyo calaacalahooda iyo xaggaa cad oo dhulka sidaa u saaro ayaa la doonaya waayo xadiidkii sifat salaati nebiy ka warramayey abi xumayd asaacidiy laga warramayey marka uu sujuudo labadiisa gacmood buu dhigi jiray isagoon goglanin soona laabin faraha atraafdoodana qiblada ayuu nebigu sala allahu calay wasalam qaabilin jiray waxaa kaloo xadiidkana wahaa dhulka ayuu nebigu u hoobtay markuu arkaanta intii kala soo dhammeeyey allahu akbar buu hi wuu sujuuday labadiisa cududood labada dhinac buu ka dheereeyey dabeetana faraha lugaha atraafdoodana wuxuu qaabilsiiyey qiblada isaga oo saa u dhigay wa tafriqatu kala geyn ayaa la suneeya bayna alqadamayni labada gumadood la kala geeyo warugbatayni labada jirib walfakidayni labada bowdo wadculkafayni waa inuu labada kafna dhigaa xadwa almankibayni labada garab muqaabilkooda waa inuu dhigaa wa damu asaabicalyadayni labada gacmood farahooda waa inuu isu soo ururiyaa waistiqbaaluhaa waa inuu qiblada qaabiliyaa wanashraa waana inuu fidiyaa wa nasbu lqadamayni labada gomadoodna waa inuu taagaa wa kashfumaa waa inuu muujiyaa waa inuu faydaa wa ibraazumaa min sawbihi maradiisana waa inuu ka muujiyaa wa tawjiihu asaabicihimaa farahoodan liqibla waa inuu ujeediyaa walictimaad calaa butuunihimaa waana inuu calacalahooda iyo xaggooda cadna uu cuskada ayuu dhulka ku dhejiyaa faslun fii sunani iljuluusi bayna sajdatayni sunnayaalkii fadhiga u dhexeeya labada sujuudood ayuu halkana kaga hadlaya wuxu uhi wayusannu waxaa la sunneeyaa fi ljuluusi fadhiga bayna sajdatayn u dhexeeya aliftiraashu inuu lugtiisa goglado ayaa la sunneeya wa wadcu yadayhi labadiisa gacmoodna calaa fakidayhi labada bowdo waa inuu dhigaa qariiban meel u dhow birugbatayhi labada low wa nashru asaabicimaa farahooda waa inuu fidiyaa wa damuhumaa waana inuu isu keenaa qaa'ilan isagoo leh rabbi kfir lii ilaahay i dhaaf warxamnii i naxariiso wajburnii ilaahay qani yeel ama ilaahay kabay hagaaji warfacnii ilaahay oo kariyeel warsuqnii ilaahay oo arsaaq wahdinii ilaahay ow hanuuni wacaafinii ilaahay oo musiibooyinka iga caafi wacfu cannii iskana kay cafi watusanu waxaana la sunneeyaa jalsatun khafiifa jalse fudoo lilistiraaxa ayaa la sunneeya wayusannu kownuhaa waxaana la sunneeya inay ahaato qadra aljuluusi bayna sajdatayni labada sujuudood fadhiga udhexeeya qadarkii bacda kulli sajdatin sujuud kasta dabadeed yaquumu canhaa uu ka kaci ilaa sajda tilaawa sujuudda akhrinta mooyaane walictibaadu biyadayhi waa inuu waxaa sunnaa inuu cuskado labadiisa gacmood cala alardi cinda alqiyaami marka uu sii kacayo halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa laba jalsadood oo midi waa juluuska u dhaxeeya laba soodexooda midna waa jalsatulistiraxa ayuu inooga hadlayaa waxau leeyahy sheekhu waxaa sunno ah fadhiga u dhexeeya labada sujuudood sujuudda hore iyo sujuudda labaad aliftiraash baa sunno ah iftiraashku waxa weeye lugtiisa bidix qadamkeeda ayuu sidaa u dhigayaa dabeetana wuu ku fadhiisanayaa halka uu ta midi ka taagayo saa ka odhanayo tan intuu sidaa dhabarka ugu dhigo ayuu calaacasheeda ku fadhiisanayaa marka iftiraashkaasaa la yidhahdaayo waxaa loogu magacaabayaa dee lugtiisii ayuu markaa furaashkiiyo gogol ka dhigtay sidaasaana nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay kaana idaa rafaca ra'sahu min asajda waxay caaisha lahayd wuxuu aha nebigu markuu madaxiisa sujuudda ka soo kor qaado lam yasjud xataa yastawiya jaalisan sujuudda labaad kuma noqon jirin ilaa uu fadhi ku ekaado wa kaana yafidishu rijlahu lyusra wa yansibu rijlahu lyumna wuxuu gogolan jiray lugtiisa bidixuu badhida saari jiruu ku fadhiisan jiray lugtiisa midigna sidaas ayuu u taagi jiray waa xadiis saxiixa atixiyaadka hore ee salaada saddexdaa ama afartaana iyadana juluuska iftiraashka ayuu u fadhiisanayaa waayo xadiid baa isagana abudaawuud warinayo ayaa wuxaa rifaacata bnu raafic laga warinayo waniyo markaad salaadda istaagta kibaaro qur-aanka wixii ku fudaada akhri adigu wada wuxu uhi markaad salaadda dhexdeeda fadhiisatana fatma-in waftarish yacni xasiloo lugtaadaana guglo dabeetana atixiyaadso xadiida in badan oo ka midina waxay tilmaamaysaa markuu labada ragcadood fadhiisto inuu lugtiisa bidix ku fadhiisan jiray taa midigna uu taagi jiray marka iftiraashku waa juluuskaa bayna sajdadeynka iyo iyo ka atixiyaadka horaba waxaa kaloo sugnaa labadiisa gacmood calaa fakdiyi labadiisa bowdiya inuu dhigo qariiban min rugbatayhi labada jirib meel u dhow oo xaggan dambana sii dhigi maayo sidaa xagga horena ka ridi maaye halkaa bowdyaha oo meel u dhow markaa jilbaha ayuu saari waxaa kaloo wanaagsan farahooda inay fidsan yihiin inay isuna urursan yihiinoo aanay sidaa u kala geysnayn ayaa wanaagsan waayo cabdillaahi ibnu zubayr waxaa laga warinayaa inuu yidhi rasuulka ilaahay waxaa markuu fadhiisto gacantiisa midig ayaa wuxuu saari jiray bowdadiisa midig ta bidixna gacantiisa bidixna calaa faqidii yusra ayuu saari jiray fartiisaa sabaabadana waa ku ishaari jiray suulkana wastada iyo taa dhexe ayaa u saari jiray waxaanu odhanayaayoo digrigeedu yaa rabbi akfir lii waarxamnii ilaahayow i dembi dhaaf oo i naxariiso wajburnii ilaahayow ikabo macnaa iqaniyeel ama islaaxiyo i hagaaji ikoriyeel ilaahayow iaarsaaq ilaahayow ihanuuni wacaafinii ilaahw musaa'ibka dhibaatooyinkana iga caafi wacfu cannii yacni riwaayaad fara badan oo markaa kala tagsan ayay markaa adciyadaasinu abu daawuudu warinayo ayaa ay ku soo arooreen iyo ibnu maajahiyo taasi waa juluuskii hore ee u dhexeeya labada sujuudood kana waa jalsatulistiraxata la yidhaahdo waxau leeyahy waxaa sunnaha jalse yar iyo fadhi yaroo jalsatulistiraxa lilistiraaxa yacni waxooga yar raaxaysi ah waxaana la sunneeyaa buu leeyahy fadhigan u dhexeeya labada sujuudood in laeginuu noqdo waana sujuud kasta oo uu ka sii kacayo oo bimacnaa sujuud kasta oon atixiyaad ka dambaynin iminka ragcadda koowaad markuu guto ee ragcadda labaad uu usii kacayo dee atixiyaad kuma xiga sujuudda markaasuu yar fadhiisanaya ragcadda markuu usii kacayo afraad eewta saddexaad dhammaystirana iyadana waa saasi leego kama dambeeyo atixiyaad marka waa sujuud kasta uu ka kacayo ayuu markaa taana samaynayaa waxaana nebiga sala allahu alay slam ayay ka sugnaatay oo malik ibnu xuwayf baa wuxuu leeyahay wuxuu arkay nebiga oo tukanaya fakaana fii witri min salaati lam yanhad xataa yastawiya qaacida marka uu salaada ama tii afraad ama tii saddexaad uu ku jiro ee uu sii kacayo ma kici jirin oo qumaantii ma kici jirin ilaa uu xoogay yar fadhiisto tirmidi baa isaguna warinaya inuu markaas waxoogay isaguna yar fadhiisan jiray riwaayaad fara badan ayaa waxay tilmaamayaan ragcaddaa koowaad dabadi ama ta saddexaad ee istaaggu uu ka dambeeyo inuu nebigu sii yar fadhiisan jiray ilaa sajda tilaawa sujuudda tilaawada mooyaane hadduu qofku sujuudu tilaawo u dhaco oo dabeetana uu sujuudo marka uu sii kacayo iyadu istiraaxo ma leh waayo waa sajdad caarida iyadu oo sujuuddii salaada ee loo sharciyeeyey jalsadan kama mid aha iyadu waxaa kaloo la sunneeyaa inuu cuskado labadiisa gacmood dhulka inuu ku cuskado cinda alqiyaami marka uu sii kacayo ayaa wanaagsan oo taasina nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ay ka sugnaatay in marka uu kacayo wactamada cala alardi uma qaama xadiidka saxiixa dhulka ayuu markaa cuskan jiru gacmaha saari jiray dabeetana nebigu sala allahu calayh wasalam waa kici jiray takbiirtana markaa ilaa sii kicidda waa uu sii wadi jiray wayusanu waxaa la sunneeyaa fi ljuluusi bayna sajdatayni fadhiga u dhexeeya labada sujuudood aliftiraashu inuu goglado lugtiisa bidixuu ku fadhiisto wadcu yadayhi calaa fakidayhi labadiisa gacmoodna labadiisa bowda u saara qariiban min rugbatayhi meel u dhow labadiisa jilib wa nashru asaabicihimaa farahooda inuu markaa kala bixiyaabaa wanaagsan wa damuhumaa inuu isuna geeyo ayaa wanaagsan oanu kala kaxaynin inuu fidiyana aanu kala kaxaynin qaa'ilan isagoo le rabbi ikfirlii ilaahayow idhaaf warxamnii inaxariisa wajburnii ilaahayow markaa ikabo ihagaaji warfacnii kuliyan warsuqnii arzaaq wahdinii hanuunig wacaafini wacfacani wa tusanu jalsatu lkhafiifa waa la suneeya lilistiraaxa raaxaysi u sugnaatay wayusanu waxaana la suneeya kownuhaa inay ahaato qadraljuluusi bayna sajdatayni fadhigii udhexeeya labada sujood in leeg bacda kulli sajdatin sujuud kastoo yaquumu canhaa uu ka sii kacayo ilaa sajdata tilaawa sujuudda akhrinta mooyaane walictimaadu biyadayhi inuu labadiisa gacmood cuskado cala alardi dhulka cinda alqiyaami marka uu kacayana waa ay wanaagsan tahay faslun fii sunani tashahudi atixiyaadka sunnayaashiisiibuu halkanna uu isagana u fasal yahay wayusanu waxaa la suneeya fi tashahudi alakhiiri atixiyaadka dambe atawaruku inuu sinta dhulka dhigo huwa an yukhrija rijlahu waa inuu lugta ka saaray min jihati yamiinihi midigtiisa dhinaceeda wayulsiqa uu ku dhajiyo werikahu sintiisana iyo misigtana bilardi dhulka uu ku dhajiyo ilaa man kaana calayhi sujuudu saawi qofka sujuudu saawi lagu leeyahay mooyaane ow ama kaana masbuuqan ahaa mid wax lagala horreeyey fayaftarishu isagu markaa lugtii ayuu goglan wayadacu yadahu lyusraa wuxuu dhigi calaa fakhidhi lyusraa bowdadiisa midig fi ljuluusi fadhiga litashahudi atixiyaadka u fadhiisanaya wakayrihi mabsuudatan iyadoo fidsan madmuumata alasaabici fareedana la isu geeye muxaadiyan xaaluu qaabileen biru'uusiha madaxyadeedana darafa arukba jilibka darafdiisa ayuu qaabileen wayadacu lyadda alyumna gacanta midig wuxuu dhigi calaa طarafi arukbati اlyumna jilibka midig darafdiisa wayaqbidu waxaanu laabi fi tashawdayn labada tixid asaabicahumaa farahooda ila almusabixa fartaa musabixadee lagu tasbiixsa mooyaane fa yursiluhaa iyada wuu sii dayn wayadacu libhaama suul kale wuxuu dhigi taxtaha hoosteeda ka caaqidi alaaثatin wakhamsiina sidii mid markaa gundi ama tirin saddex iyo konton oo kale wayarfacuhaa cinda qowlihi ila laahu buu koriye bilaa taxriikin lahaa isagoon dhaqaajinin waxau sheekhu leeyahay waxaa sunnaha tashahudka dambe iyo atixiyaadka dambe tawarug ka hore iyo juluuskii bayna sirataynka waxaana iftiraas oo lugta bidix ayuu calaacasheedaa ku fadhiisanayaa dhabarkana wuxuu u dhigayaa dhulka tabarug waxa weeye lugtii bidix ku fadhiisan maayo lugta wuxuu ka saarayaa lugtaa midig oo u taagay hoosteeda ayuu ka saarayaa waxaanu werigiisa iyo sintiisana waxa uu ku dhejinayaa dhulka waayo sidaas ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay xadiidka bukhaariga ee abi xumayd asaacidihi laga warinaya wuxuu leeyahay waxaanay ka idinku xafidaad badan salaaddii rasuulka markuu labada ragcadood dhexdooda fadhiisto lugta bidic buu ku fadhiisin jiray midigtana waa taagi jiray laakiin ragcadda dambe markuu fadhiistay atixyaadka ugu dambeeya lugtiisa bidic halkaa hoosu ka saari jiray ta midigna saasuu u taagi jiray waxaanu ku fadhiisan jiray sinta ayuu ku fadhiisan jiray sidaasaa markaa uu tilmaamayaa xadiid kaleoo muslimun iyo cabdillahi bni zubayr laga warinayo in nebigu marka uu fadhiisto salaadda inuu qadamkiisa bidix uu halkaa saaqa iyo markaa dhex marin jiray markaas bawdaha hoostooda uu marin jiray lugtiisa midigna markaas sidaa uga sarraysiin jiray wuxuu ka soo reebayaa uun qofkii sujuudu sahwi lagu leeyahay ama isagu masbuuqa ahaa ee salaadda wax lagala horreeyey imaamkii atixiyaadkii dambeba ha u fadhiye adigu iftiraash baad samaynaysaa waayo dee salaadaadii tan uguma dambaysay ama sujuudu sahwiganaa ka dambeeya ama ragcado aad u kacayso markuu imaamku salaamo noqsado ayaa ka sii dambeeya oo wuxuu leeyahay iftiraashku wuxuu iftiraash buu samaynaya wuxuu leeyahay dee haddii sujuudu sahwi aad la imanaysana iftiraashkaasaa kuu sahlan haddii kalena hengeshada iyo kiciidda markay salaadda dhammaystirayso taasaa kuu sahlan oo iftiraashka ayuu samaynaya tan aynu sheegaynee tawarug iyo iftiraash mid kastaabana hay-aadka salaadda ayuunbay ka mid yihiin oo haddii xataa uu ka tego sahwi ama camdi uga tago waxba markaa korkiisa ma haynin salaaddiisuna mid saxiixa wey qaabal yeeliyo qaabkuu fadhiistaaba miduu furan weeyo oo hay-aadka salaadoon bay ka mid tahay waxaa kaluu leeyahay gacantiisan bidic wuxuu dhigayaa fakidkiisa iyo bawdadiisa bidix buu dhigayaa marka waa tixiyaadka iyo yacni juluuska benestetiga markuu u fadhiyaba wuxuu dhigayaa gacantiisaa bidix bawdadiisaa bidix buu duldhigi iyadoo faraheedu ay fidsan yihiin isu geysan yihiin ru'uusteeda iyo madaxeedaasoo dhanna wuxuu wada qaabilinayaa darafa rukba jilibka darafdiisa ayuu madaxoodaana qaabilinayaa gacanta midig wuxuu dhigayaa calaa darafi rukbati ilyumna jilibka midig darafdiisaasuu dhigaya wayaqbidu fi tashawdayni asaabicahaa gacanta midig faraheeda wuu wada laabayaa labada atxiyaadba ila almusabixa gacantaa musabbixada ama sababada la yidhaha lagu tasbiixsan mooyaane fa yursiluhaa iyada wuu sii daynaya wayadacu libhaama taxtahaa suulkana wuxuu dhigayaa hoosteeda markaa inuu sidaa markaa u dul saaro na way sugantahay inuu sidaa nebigu u taxliiqiyey oo uu markaa fartaa fardhaxada iyo suulka sidaa isku yidhina nebiga way ka sugan tahay sidaa in loo duldhigaana iyadana waa sugan tahay markaa wuxuu yidhi wuxuu naban qof tirin ama yacni tiradaas saddex iyo kontonka oo kale ayay dabeedna noqonaysaa buuri bimacnaa fuqahada qaar baa waxay leeyihiin macnaha waxay u taagantahay waa xisaabun innaga iminka waa tan gacanta laysu dhiibe hoosta laysaga dhibe gacanta wax lagu xisaabsado iminka taasoo kale lix bay u taagantahy taasile toddobay u taagantahy taasile sideed bay uta taasile sagaal bay u taagantahy xagga soomaaliga markanay wax ku xisaabinayaan haddii shan la doonayana shantaasaa la israacinaya haddii wax lixdaasi waxay doontaba ha noqotee taasaad qabanaysa waxaad sheegaysaa hadday ama toddoba milyan ama toddoba kun ama toddoba boqol ama toddoba shil taasaad qabanaysa hadday sideed tahayna taa hadday sagaal tahayna taa haddii aad toban doonaysa hal mid baad qabanaysa haddii aad mid qura doonaysa mid baad qabanaysa yacni sidaasoo kale ayay markaa tiro carabtana ay ugu ishaaraysay markaa sidaasi ay u noqonaysay waxay noqonaysay markaa saddex iyo konton ayay sidaasi ishaaraysay fuqahada qaar baa waxay leeyihiin macnaha halkana konton bay noqonaysaa gacantaasi saddexdaa laabanina waxay noqonayaan saddex oo saddex iyo konton kalaasi ka soo baxaya laakiin waa xisaab iyo tiro ay lahaayeen saa inagu aynu ugu xisaabsanno oo kale wayarfacuhaa cinda qowlihi ila allah waxaan u kor yeelayaa ila allahu marka uu leeyahay ayuu kor yeelaya bilaa taxriikin lahaa isagoon waxba dhaqdhaqaajinin oo markaa shaaficiyadu ayada dhaqdhaqaajinteeda ma sugayaan axaadiista dhaqaajinta ku soo aroortayna ayagu waxay ku tilmaamayaan in dhaqaajintan koruqaadka kor loo qaadayo inay tahay iyo in xilliga kor loo qaadaya ilala ay tahy laakiin axaadiida nebiga sala allahu alay slam marka la eego koryeelku waxa uu noqonayaa dee markaa qofku atixiyaadka uu bilaabo weliba nebigu sala allahu alayhi wasalam basarka iyo araggana waa ku geli jiray sidaynu hore u soo sheegnay waxaanuu weliba tilmaamay inay shaydaankii kaga daran tahay ilahiya ashaddu cala ashaydaani min alxadiid xadiid way kaga daran tahay bul shaydaanka dhaqaajintuna nebiga sala allahu calayhi wasalam iyaduna mid ka sugnaatay weeye nebiga wa kaana yuxarikuha yadcuu bihaa wuu dhaqaajin jiray ilaahayna wuu ku beri jiray halkaasaa yadcuu bihaada cusaymiin oo kale isagu wuxuu leeya iyo taxriig gaba wuxuu ku fasirayaa inuun meelaha markaa ilaahay magaciisu ku jiro inuu markaa qofku sida markuu qofku ashhaadanayo kale kor ugu qaadayo inuu markaasu kor u qaadayo taxriigku uu kor u qaadqaadka ataxiyaatu lilah oo kale ama ataxiyaatu almarka asalawaatu lilah markaasoo kale kor u qaadaya haddana ashhadu an laa ilaa kor buu u qaadaya taxriigku in markaa ismiga ilaahay markau marayuu ku tilmaamaya tawxiidkiisa iyo kelinimadiisa inuu kor u qaadayo nin laba kor u qaadayna waxay ahayd markaa xadiidkii waxid waxid oo markaa in mid keliya kor loo qaado idan markaa cabas iyo ciyaar noqon mayse qofka dhaqdhaqaajinaya waa qof nebiga sala allahu alay slam kaga dayanaya xadiidka markaa dhaqdhaqaajinta diidayaana ma sugna sanad ahaan hadduu xataa laba sugana dee naafi buu noqonaya kana waa musbit oo ka musbitka ayaa laga horraysinaya ka naafiga wax sii weyn oo markaa muran laysku geliyana maaha qofku wuxuu markaa hawadiisa xaggeeda ula kacana maaha waayo waxaa lagu tilmaamaya waa ilaahay tawxiidkiisii dhaqdhaqaajitaha nebiga laga daynay nin baa beri wuxuu yidhi waxay ka dhigantay yacni walaad bacduha waxaa lagu ishaarayaa buu idhi ilaahay tawxiidkiisii markaan la dhaqdhaqaajiyana waxay noqonaysaa buu ihi laa oo ilaahay macnaa keli maaha ayaa ka soo baxaysa buuhi waa yacni wuxuu maskaxdiisa ka keenay wa yusanu fi tashahudi alakhiiri atixiyaadka dambe waxaa la sameeyey atawaruku sinta inuu dhulka dhigo wain yukhrija rijlahu waa inuu lugtiisa saaro min jihati yemiinihi midigtiisa jeedeeda wayulsiqa welikahu bilard uu kuna dhejiyo sindiisa dhulka ilaa man kaana calayhi sujuudu sawi qofka sujuudu sawi lagu leeyahay mooyin ow kaana masbuuqan masbuuqaayo fa yaftarishu isagu lugta ayuu goglan wayadacu yadahu lyusraa wuxuu dhiga calaa fakhidi lyusraa bawdadiisa bidix fi ljuluusi fadhiga litashawudi wakayrihi uu fadhiisanaya atixiyaadka iyo wax kalaba mabsuudatan ayadoo fidsan madmuudatan asaabici farahooda laysu geeyey muxaadiyan isagoo qaabilin biru'uusiha madaxyaalkeedana darafa arukba jiribka darafdiisa ayuu qaabilin wayadacu lyadda alyumna gacanta midigna wuxuu dhiga calaa darafi rukbati alyumna darafda jiribka midig wayaqbidu waxaanu qaban fi tashawdayn labada atixiyaadba asaabicaha faraheeda ila almusabixa oo fa yursiluhaa iyada wuu sii dayn wayadacu libhaamana taxta asuulkana hoosteedu dhigi ka caqidi alaaثatin وahamsiin saddex iyo konton mid tirin oo kale oo macnaa tirada caqdinaya oo kale wayarfacuhaa cinda qowlihi ila اllah bilaa taxriikin lahaa wa akmalu tashahudi atixiyaadna waxa ugu dhammaystiran التaحiyaat almubaarakaat الصalawaaت الطayibaat lilah السلام عaليka أيهa النبي ورحمaة اللhi وبaرaكاaته السلام عaلينا وعلى عباad اللhi الصالحين أشهد أن لا إلaهa إلا الله وأشهد أنa محمدا رسuuل الله وأكمل الصلاaة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاada نبigana waxa ugu كاamilsan اللهمa صل على محمد كsل عبدكa ورسuuلكa النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواaجه وذريته كما صلyت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواaجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العاaلمين إنka حميد مجيد والدعاaء ayaa la suنeya بعdhu dabdi بmا شhاء waxa uu doono uu ku ducaysto waxa uu sheekhu leeyahay atixiyaadkana waxa ugu kaamilsan oo ugu dhammaystiran atixiyaadka ibnu cabbaas yacni waa ka almubaarakaatudaa ziyaadadaasuu leeyahayoo kaasaa marka imaamu shaafici isagu markaa uu doortay ka ugu saxiixsanna waxaa lagu tilmaamaa xagga riwaay ahaan atixiyaadka cabdillaahi bni mascuud inuu yahay ataxiyaatu lilah wasalawaatu waطayibaat ka ugu saxiixsanna waa kaa yacni abu muusa alashcari iyo jaabir iyo siiqooyin fara badan oo nebiga sala allahu alay waslam ka sugan oo markaa ziyaadaad iyo markaa isyari weweydaar leh ayaa jira mid kastoo qofku uu ku atixiyaad saara mid markaa u fudud wey marka waa in sidaa loo ogaadaa marka ataxiyaatu waa jamcu taxiyo wax liyaaliya wax kastoo markaa laysku weynayo oo laysku salaamo almubaarakaatu yacni barakooyin iyo ziyaadooyin oo markaa abaalmarintu markaa qofka aakhira ay ugu ziyaadi salaadaho markaa ducooyinkii iyo baryooyinkii ilaahay lagu baryay lagu weynaya ama salaadihii marka aan tukanaynin alطayibaat marka acmaalu wan wanaagsan lilah ilahay bay u sugantay assalaamu calayka ayuha nebiyu salaami korkaa qaata nebiyow waraxmat ullaahi wabarakaatu ilahi naxariistiiyo barakaatkiisuna korkaa qaadaan assalaamu calayna nabadgelya korkaa qaata wacalaa cibaadi illahi asaalixiin iyo addoommada ilaahay ee wanaagsan ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna maxamadan rasuulu llah waa kaas wey salaada nebigana waxa u kaamilsan allahuma salli calaa muxamadin cabdika warasuulika annabiy اlumiy ilaahayo markaas ku salli oo bimacnaa amaan nebi moxamed addoonkaaga iyo rasuulkaaga ah nebiga ummiga ah wacala ali moxamedin moxamed ahlkiisi waazwaaji waduriyati kamaa sallayta calaa ibraahiima si aad markaa u ammaanteed ugu sallida ibraahim wacala ali ibraahiima wabaarik calaa moxamedin barake annabiy lumiy wacala ali moxamedin waazwaaji waduriyati kama baaragta calaa ibrahima saad u baarakatay wacala ali ibraahima fi lcaalamiin innaka xamiidun majiid yacni iyaduna salliga siiqada ibraahimiyaduna ilaa toddoba riwaayo markaasa iyaduna ziyaadaad yar iyo nuqsaamo ayay leedahay laakiin markaa dhowr riwaayo marka la isu geeyo sidaa uu sheegay ayaa iyaduna noqonaysaa wa akmalu tashaahudi altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah wey assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كسلق نبينا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والنبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والدعاء أيا الله سنيا بعده أتعيال كدولي بما شاء وحاو دونه كد عيسته وأفضلهنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إذا هو عن قام قال عذابك جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات في النظر نلوش إيا قيردة ومن شر فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال فتنة ليس شركة لا يكام من قليل ومنه اللهم إني أعوذ بك من المغرم إلى أيو الدين بان كان ميقريا والمأثم يدنبي ومنه وحكم لي اللهم اغفر لي إلى وإله ما قدمت وعن ورا مرسلي وما أخرت وحن دي مرسلي وما أسررت وحن سريسي وما أعلنت وحن موجتي وما أسرفت وحن كوحد قدمي وما تعلم بي مني وحد قوقتي أنت المقدم وأنت المؤخر إله هر مرية دي مرية أذيوي لا إله إلا أنت إلى عقل وعبد مجر أذي مويان ويقرأ على كساء الجار بالتشهد أتحياتك إن لا جار والصلاة على النبي والدعاء والتصبيح إن لا جار كراهية وي إن وعو شاق الله يهي وعك لونا أكثر وصنا إن أتحياتك الدبلي يسلق النبي الدبلين كد عيسى بما شاء وحو ضانه xadiidkii wuxaa uma yatakhayaru min adducaa'i acjabahu ilayhi fayadcuu ama uma yatakhayaru min almasalati maa shaa xadiidkana nebigu sala allahu alay slam wuxuu ahaa yacni sidaa ay tilmaamayuu leeyay waxa ugu fadli allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam cadaabka jahannamaan ilahu kaa magan gelaya iyo cadaabuulqabriga fitnat almaxya walmamaad fitnada nolosha iyo geerida wa min shari fitnati masiixu dajaal iyo masiixu dajaal fitnadiisa sharkeeda ayaan kaa maangelaya xadiis saxiixa baa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi waxa uu ku yidhi isagoo tilmaamaya ha idaa faraqa axadukum min atashawud alakhiiri faliyatacawad billahi min arbaciin ilahay afara ka magan galo cadaabi jahannam cadaabka jahannam cadaabi alqabr fitnat almaxya walmuwaad wa min shari lmasiixi dajaal masiixu dajaal sharkiisa ha ka magan galo ilaaxaday markaa amarkaa culimmada qaar yidhahdeen wax saarifo ma laho waa waajib qofku inuu markaa ku ducaystaa oo markaa sida isticaadada iyo magangalkaa uu la yimaadaa waxaa kaloo wanaagsan ila allahuma inna acuuduka min almaqrami waalma'ham maqram iyo ma'ham ama min aldayni waalihm yacani dembi iyo dayn ama ma'ham yacni waa wixii dembiga qofka cuqubada iyo xumaanta u keenaya wixii u jiidaya ma'ham markaa wixii sababta u noqonaya maqramkuna waa dayntii aan wuxuu ku bixiyo u haynin waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiida caaisha laga warinaya uu ahaa rasuulku salaadda wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ini acuuduka min cadaabi alqabr wa acuudu bika min fitnati masiixi dajaal wa acuudu bika min fitnati almaxya wa fitnati almamaat allahuma ini acuudu bika min alma'sami waalmaqram ayuu odhan jiray markii nebiga la weydiiyeyna ee layidhi maqramkaa iyo dayntaa maxaad uga magan gashaa wuxuu yihi ninku hadduu daymoobo dee been run ah wuu hadli oo wax buu sheegi oo been buu sheegi ballan buu qaadi oo wuu ka bixi sibe iyo balaayo o dhan ba isugu imanaysa waxaa kaloo ka mida inuu yidhaahdo ilaahay u dembi dhaaf waxaan horraysistay waxaan dib marsadayba waxaan siraystay waxaan muujistay waxaan ku xadgudbiye wax adigu i og tahayba adigu markaa ka wax horan mariya dib mariyana adiga weeyo iyo adciyada faraha badan ee waalidada ahee nebiga sala allahu alay wasalam ka soo aroortay waxaanu leeyahay waxaa karaahiyaa in lala jahro atixiyaadka kusalliga nebiga ducada iyo tasbiixaha in lala jahro oo kor loogu dhawaaqa waa karaahiyo liannahu lam yuuqal annahu sala allah alay slm asxaabu jaharuu bidaalik lagama hayo nebigii asxaabtiisa oo la jahray oo kor ugu qaaday waadducaau baa la sunneeyaa bacdahu dabadii bimaa sha'a wuxuu doono wa afdaluna waxa weeye allahuma ini acuuduka min cadaabi jahannam baan kaa maangelaya ومن عdاaب الqبر ومن فiتنة المحيa والمماaت ومiن شhر فiتنة مسيح الdجاaل ومiنه وaxa ka mid اللهma iني أعuuذ بka miن المqرم والmأsل ilah dayn iyo dmbi baan kaa magangelaya ومiنه اللهma اغفir lii ilah dhaaf ma qadمت waxaan hormarsaday وma أkhrtu waxaan dib marsaday oo iga ilaali macna dembiga dambe ama markuu iga dhaco ilahay u dhaaf وma أsرفtu waxaan siraystay وma clantu waxaan muujistay وma أsرفtu waxaan ku xadgudbay وma anta وmaa shayga anta adigu cadawgii mini adigo ogtay المqdم وأnت المؤخر لا إلaه إلا أnت ويuكرهu waxaa lagasa aljaaru bالتashahudi atxyaadka in lala jahro والصلاaةi calى النaبي صلى الله عليه وسلم kusaliga nebiga والduعاaءi والتصبيح iyo duعada iyo تصبيix فصل في suنن السلاam سلاamo نqsiga sunayaashiisii وأكmل السلاami السلاaم عalayكم ورaحmaة اللahi weyi ويuسن تسليmaة الثانية ayaa la suneeya walibtidaa'u bihi inuu bilaabo la suneeya mustaqbila alqibla isagoo qibladaa qaabilsan waliltifaatu dayma ayaa la suneeya fi tasliimatayn labada salaamo naqsiba bixaydu qadar yuraa la arki khaduhu alayman dhabankiisa midig fi luulaata hore wa khaduhu alaysar la arki dhabankiisa bidixda fi haaniyati ta labaad naawiyan bitasliimati اluulaa wuxuu niyon alkhuruuja min asalaa bixid salaada wasalaami iyo inuu salaamo calaa man cidda calaa yamiinihi midig kaga sugan ee min malaa'ikatin malaa'ig wamuslimey insin wa jin muslim jin iyo insiya wayanwi limaamu bitasliimati taaniya wuxuu la niyoon alradda cala alimaami inuu ka celiya in kaana can yamiinihi hadduu xagga midig ka xigo wain kaana can yasaarihi hadduu xagga bidix kacigana fabilulaata hore wain kaana qubaalatu hadduu hodiisa iyana takhayala wuu door qaadan wa bilulaata horena axabo wayanwi اlimaamu wuxuu niyoon aradda celin cala alma'muumi ma'muumka uu ku celiyo waxau leeyahay sheekhu salaamo naqsiga waxa ugu dhammaystiran assalaamu calaykum waraxmat اllah waana tu inoo soo tilmaamay sheekhu waana tu inoo soo tilmaamay inay arkaanta hal miduuni ka mid tahay ee ta labaad ay sunnayaasha ay ka mid tahay miuma tilmaamaya markaa waysanu tasliyatu haaniya ayaa la suneeyay inan tii koowaad arkaanta ayay ka mid ahayd waxaa kaloo weliba wanaagsan buu leeyahay inuu bilaabo salaamta isagoo mustaqbilulqibla ah oo assalaamu calaykum inuu ilaahay soo qiblada qaabisa dabeetana uu jeesto waayo wuxuu leeyahay dee salaaddii weli kamuu bixin isagoon salaadda ka bixin inuu hareeraha daymoodaana dee karaahiye ayay ahayd markaa intuu sii jeestay inuu assalaamu calaykum ilahay soo xaggan u jeeda dee iltifaatkaa ka horreeyey ee salaamta ka horreeyey baa kii manhigaa kaa noqonaya marka adigoo qumaati u qabso oo tira assalaamu calaykum oo dabeedna aad jeesataa waxaa kaloo sunnaa iltifaat inuu sameeyo labada salaamo naqsiba qadar la arki kara dhabankiisaa midig ta hore markuu saa ilaa waa in dhabankiisaa midigi la arkaa dhabankiisa bidixna waa in la arki karaa ta labaad oo dadka bimacnaa ka dambeeya ay arkayaan waayo ibnu mascuud baa waxaa laga wariyay nebiguna kaana yusalimu can yamiinihi wa can shimaalihi xataa yuraa bayaadu khaddi ilaa la arko dhabankiisa caddaankiisa assalaamu calaykum waraxmat ullahi assalaamu calaykum waraxmat ullahi buu odhan jiray waxaanu la niyoonayaa buu leeyahay salaanta u horraysa imaamku ka bixid salaadda iyo inuu salaamayo cidda midig ka xigtaa ee malaa'igiiyo muslim jin iyo insiba ayuu la niyoonayay salaad ka bixid ma'muumkuna hadduu xagga midig ka xigo salaamta labaad buu imaamkii inuu ka celinaya la niyoonaya hadduu xagga bidix ka xigana salaamta hore ayuu imaamkii inuu ka celinaya la niyoonaya haddii uu iskaba soo hor jeedana oo dee manhan kacbada oo kale lagu tukanayo yacni masjid alxaraamka lagu tukanayo dee waa laga imaamkiina inuu xagga ka soo jeedo adna ad xaggan ka jeeddo oo imaamka iska soo hor jeedaan takhayara wuu door qaadan ta hore iyo ta dambe tuu radinta la niyoonayo ta horeana wanaagsan buu leeyahay imaamkuna wuxuu niyoonayaa aradda cala alma'muum ma'muumka ka celintiisa ayuu markaa isaguna niyoonaya ta labaad wa akbalu salaami assalaamu calaykum waraxmat ullaahi weeye wa yusanu waxaa la suneeya tasliimatu haaniya ayaa la sunneeya walibtidaa'u bihi in la bilaabaa la suneeya salaada mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabilsan waliltifaatu bitasliimatayni labada salaamo naqsiba inuu daymoodo ayaa la suneeya baxaysu soo yuraa la arki khadu layman dhabankiisa midig fi lulaata hore wa khadu laysar dhabankiisa bixfi haaniya ta labaad naawiyan bitasliimati isagoo la niyooban bitasliimati اluulaa wuxuu la niyoonay alkhuruuja min asalaa ka bixid salaada iyo wasalaamu calaa man calaa yamiini cidda midigta kaga sugan inuu salaamayo min malaa'ikati wa muslimay insin wa jin wayanwi lma'muumuna bitasliimati haaniya wuxuu la niyoonay aradda cala alimaam inuu kaga celiyo in kaana can yamiinihi hadduu xagga midig ka xigo wain kaana can yasaarihi hadduu xagga bidix ka xigana fabilulaata hore ayuu radin la niyoon wain kaana qubaalatahuna takhayara wuu door qaadan wabilulaana axabu ayaa fiican wayanwi limaam aradda cala alma'muumi ma'muumka markaas inuu isla ku celinayo ayuu niyoon faslun fii sunanin fii sunanin bacda salaati wa fiiha wuxuu halkana sheekhu inooga hadlayaa sunnayaal salaada ka dambeeya iyo sunnayaal dhexdeedaba ah wayundabu waxaa la sunneeyaa addikru caqiba salaa xus ayaa la sunneeya salaadda dabadeed wayusiru bihi lmunfaridu kii kelidaha walma'muumu iyo maamuumka way siraysan ila alimaama imaamka mooyaane almuriidi ee doonayey tacliima alxaadiriina kuwa goobjooggaa inuu baro oo fayajharu waa uu la jahrayaa ilaa an yatacallamu intay ka baranayaan wayuqbilu alimaamu cala alma'muumiina buu qaabili bacdidooda yajcalu yasaaru bidixdiisa ila almixraabi xagga inxiraabka ayuu marin wayundabu fiihi iyo wa fii kulli ducaayin waxaa la sunneeyaa rafculyadayni labada gacmood inuu kor u qaado suma masxulwajhi bihimaa wejiga inuu ku masaxo wa dacawaatu alma'huuraat ducooyinka markaa ma'huuraadkaa ee nebiga laga soo raray ayaana wanaagsan wuxuu leeyahay sheekhu waxaa sunno ah inuu dikri la yimaado caqiba asalaa salaadda dabadeed oo weliba adkaarta ma'suurka ah ee nebiga laga soraya adkaar iyo adciyo fara badan baa nebiga ka sugnaatee in ku akhriyaa baa wanaagsan waayo wuxuu leeyahay asxaabtii nebiga waxaa laga wariyey inuu yidhi nebigu salaad kasta dee wuxu odhan jiray laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad waxaa kaluu ka magangeli jiray allahuma ini acuudu bika min aljubn ilah fulaynimaan kaa magangelaya waacuudu bika min an yuradda ila ardi alcumr cumrigiisa ugu liita in la celiyaan kaa magangelaya waacuudu bika min fitnati dunya waacuudu bika min cadaabi alqabr qabriga baa kaa magangelaya waxaa kaluu marka uu ka baxo salaada nebigu saddex jeer baa astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah odhan jiray markaasa wuxuu raacin jiray allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarikta ya da ljalaali walikraam waxaa kaluu odhan jiray laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaha illa allah walaa nacbudu ila iyahu lahu lnicmatu walahu lfadl walahu lsanaau lxasanu laa ilaha ila allahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun waxa kale oo iyadana wanaagsan in markaa saddex iyo soddon jeer subxaan allah u yidhaahdo saddex iyo soddon jeer alxamdulilah u yidhaahdo saddex iyo soddon jeer allahu akbar uu yidhaahdo oo dabeedna markaa boqolka dhammaystiraankoodan laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waayo nebigu sala allahu alay slam uxuhi salaad kasta dabadeed qofka intaa yidhaahda yacni boqolkaa ufirat khataayahu dembiyaalkiisa waa la dhaafi wain kaanat mila zawadi albaxr badda xunbadeeda oo kaleba ha ahaatee dembigiisa qofkaa waa laga dhaafaya waxaa kaluu nebigu odhan jiray uu mucaad ibnu jabal u dardaarmayey ha ka tegin buuhi salaad kasta daba inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika inaad taa tidhaahdo marnaba ha ka tegin waxaa kaloo weliba wanaagsan inuu ka kelida iyo ma'muumku inay siraystaan oy hoos u yidhahdaan baa wanaagsan allaahumma dee imaam isagu doonaya dadka xaadiriinta ah ee aan garanayn inuu isagu baro mooyaane isaguu la jaaraya ilaa intay ka baranayaan kor ayuu u qaadaya waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayey sida laga warinaya abu muusa alashcari wuxuu hi nebiga ayaan safar kula jirnay markaan meel markaa aanu fulla waan tahliilsan jiray waan kibaaran jirnay oo codkaiyaa kor u kici jiray markaasaa nebigu sala allahu alay waslam wuxuu yidhi dadow nafiina u dhimriya ma baryaysaan oo u yeeli maysaan mid dhegala iyo mid idinka maqantoona innahu macakum innahu samiicun qariib tabaaraka ismuhu tacaala wa tacaala wajaddu yani mid dhegale iyo mid idinka maqantoona u yeeli maysaan baryina maysaane nafiinna u dhimriyo hoos u dhaha buudi tan markaa koruqaadkana ibnu cabbaas baa laga warinayey ana rafca sawti bidikri xiina yansarifu naasu min almaktuba kaana calaa cahdi nabiy sala allahu alay slam yacni marka markaa tacliimta looga jeedo ayay ahayd bay yidhahdeen waxaa kaluu leeyahay sheekhu wuxuu qaabilay imaamku cala alma'muumiina ayuu soo qaabilayaa baxaysu yajcalu yasaarahu ila almixraabi bidixdiisa markaa yacni sidaasuu markaa isu gudbiyo bidixdiisa xagga mixraabka ayaa u marinaya wayacdii saxiixa nebigu marka uu salaada tukiyo aqbala calayna biwejhi samrat ibnu judub baa wuxuu leey wejiga ayuuna soo qaabilin jiray waxaa kaloo la sunneeyaa buu leeyahay fiihi wayundabu fiihi bimacnaa ducadaa salaadaha dabadooda iyo duco kasta in gacmaha kor loo qaada waa iska sunne wamasxul weji bihaa wejiga in lagu masaxaana waa iska sunne way xadiid abu daawuud warinayaa wuxuu ah kaana idaa dacaa rafaca yaday masaxa wajahu biyaday wejiga inuu labada gacmood ku masixi jiray labada qaarkoodna xadiidkaa way daciifiyeen wa dacawaatu lma'suuraat waxaa kaloo ayana wanaagsan inuu ku ducaysto ducooyinka markaa ma'suuraadka ee nebiga sala allahu alay slam laga soo raray inuu ku ducaysto ayaa sunno ah yacni laakiin duco markaas imaamku uu dadka u ducaynayo dadkuna ay sugayaan oo sidii wax markaa salaadoodii oo kale ay dhiman tahay oo ducadaa ku dhammaanaysa taasi ma jirta iyadu qof walibana isaga ayaa muraadkiisa iyo wuxuu ilaahay ka baryayo waa inuu markaa ilaahay isagu baryaa qofku laakiin imaamka un kuguma xidhnaa oo sidii waxaan salaadiba aan laga bixin oo kale in laga dhiga maaha waxyaalaha markaa nebigu sala allah alay slm ku ducayn jirayna waxaa ku allahuma ini acuuduka min alhami waalxusn waalcazi waalkasal waalbukli waaljubn wadilaci dayni waqalabat alrijaal ayaa ka mid ahay inuu markaa hami iyo murugo cazi iyo wahs bakiilnimo iyo fulaynimo iyo dayn markaa culayskeed iyo markaa in arrinkiisa markaas laga qaado oo markaa raggu ay ka qaalib noqdaan ayuu ka mahangeli jiray wayundabu waxaa la sunneeya adikru ayaa la sunneeya caqiba salaati salaada dabadeed wayusiru bihi wuu awsiraysan almunfaridu waalma'muumu kii kelida ahaa iyo kii maamumka ila alimaam almuriid imaamkii doonayay tacliima tacliima alxaadiriina kuwa xaadiriintaa inuu baro fa yajharu waa la jaray ilaa an yatacalamu intay ka baranayaan wayuqbilu limaamu cala alma'muumiina buu soo qaabili baxaysu yajcalu yasaarahu biiciisa uu yeeri ila almixraabi xagga mixraabka wayundabu fiihi ducadaa salaada ka dambaysiiyu fii kulli ducayn waxaa la sunaya rafculyadayni labada gacmood uu kor u qaado uma masxulwaji bihima wejigana ku masaxo wa dacawaatu lma'huura dacawaadka ma'huurka ee nebiga laga soo raray ayaa sunaa walxamdu lilaahi awalahu ducada awalkeeda inuu ilaahay mahadiyo wasalaatu cala anabiyi awalahu waakhirahu nebigana uu ku saliya awalkiisa iyo aakhirkiisaba ayaa la sunneeyaa wa an yansarifa inuu gaddoomaan la sunneeyo alimaamu caqiba salaamihi salaamta kadib in lam yakun hama haddii halkaa nisaa-un aanay ahayn wayamkusu lmaamuumuna wuu nagaa xataa yaquuma alimaamu imaamku ilaa uu ka kacayo wayansarifu jihata xaajati dhinaca dandiisa ayuu u kici wailaa fa fii jihati yemiinihi midigtiisa dhinaceeda ayuu u kici wa an yafsila inuu kala saaro bayna asunnati waalfardi bikalaamin inuu ku kala saaro intiqaalin ama guurin ayaa fadli badan ayaa sunnaha wahuwa alafdalu waana ka fadli badan intiqaalku wannaflu aladii sunnaha laa tusanu fiihi aljamaaca aan jamaaca la sunnayni fii beytihi baa afdalu gurigiisa ayaa fadli badan inuu ku tukado waxau sheekhu leeyahay waxaa sunnaha ducada inuu qofku ilaahay mahaddiisa ku bilaabo nebigana ku salliyo bilowgiisa iyo aakhirkiisaba oo hadal kasta ama amar kasta oon ilaahay mahaddiisa lagu bilaabin mid markaa dabagoos ah weeye ayaa nebigu sala allahu alay slam ku tilmaamay waxaa kaloo nebiga in lagu saliya awalkiisa iyo aakhirkiisaba ayaa iyaduna sunnaha u wanaagsan waayo xadiid ayaa nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu maqlay nin ducaysanayo oo nebiga ku salliin wuu degdegay buu ihi kaas dabeedna wuu u yeeray wuxuu ihi midkiin markuu ducaysanayo ilaahay mahadintiisa ha ku bilaabo iyo ammaantiisa nebiga ha ku salliyo dabeetana wuxuu doono ha ku ducaysto ayuu waxaa kaloo wanaagsan in yansarifa alimaamu caqiba salaamihi salaamo naqsiga kadib adkaartii iyo adciyada iyo markuu dhammaystay inuu markaa iska gadoomo waa haddii aan goobta aan dumar joogin haddii dumar ay joogaan waa inuu markaa nagaado intay dumarku marka ay kacayaan ayagu ay hortegayaan maamuumkuna waa inuu joogaa isagana ilaa inta imaamu ka kacayo wayansirifu jihata xaajatihi waxaanu u gadoomayaa jihada uu dan u leeyahay bidix iyo midig midkay doontaba ha ahaatee haddii aanu meeluu dan u leeyahayna jirin fa fii jihati yemiinihi dhinaca midig inuu u kaco ayaa wanaagsan wayo xadiidka muslim anas laga warinayo anna nebiya kaana yansarifu can yamiini xagga midig ayuu gadoomi jiray inta badan waxaa kaloo sunnaa buu leeyahy inuu sunnaha iyo salaaddii faralka inaad ku kala saarto ama hadal ama intiqaal iyo wareeg aad meeshii ka wareegto wahuwa afdalu weliba intiqaalkaas ayaa fadli badan buu leeyahay oo inaad macnaha meeshii ka wareegto oo halkaad farada ku tukatay meelan ah inaad ku sunnaysato ayaa ka fadli badan inaad hadal ku kala saarto waayo meelaha aad ku cibaadaysatay baa la badinayaa weliba in guriga ay noqoto salaadda sunnaha guriga aad ku tukato ayaa wanaagsan waayo nebiga sala allahu alay slm ayaa yidhi guryihiinna salaadiinna wuxuga yeela guryihiinnana qubuur ha ka dhigina qubuurta ayaan lagu tukanin oo salaad la ogolayne guryihiinna qubuur ha ka soo qaadanin weliba sunnuhu markaan jamaaco la sunnaynin ee sida taraawiicdoo kale aanu ahayn ee sunnayaasha iska caadiya sida dee rawaatibta oo kale waxaa wanaagsan qofka guriga inuu ku tukado walxamdu lilah ilah inuu mahadiyaa sunnaha awalow ducada awelkiisa wasalaatu cala anabiyi awalow waakhiro awelkiisa akhirkiisaba wa an yansarifa alimaamu imaamku inuu gadoomo ayaa la sunneeya caaqiba salaamihi salaam naqsigiisa kadib idaa lam yakun ama halkaan isaan markaanay ahayn wayamkuthu lma'muum ugu nagaan xataa yaquuma alimaam ilaa imaamku uu istaagayo wayansarifu jihata xaajatihi dhinaca dantiisa ayuu kici wailaa fa bijihati yamiinihi dhinaca midig buu kici wa an yafsila inuu kala saaro bayna sunnati waalfardi bikalaamin aw intiqaalin ayaa fiican huwa afdalu kaas ayaana sii fiican wannaflu aladii sunnaha laa tusanu fiihi ljamaaca aan jamaaco la sunnayni fii beytihi gurigiisa afdalu fadli badan wa min sunani salaa waxaa ka mid a sunnayaasha salaadda alkhushuuc baa ka mid ah wa huwa xuduuru اlqalb waa in qofka qalbigiisu joogaa wa sukuunu aljawaarix xubnihiisuna ay xasiloon yihiin wa tartiilu اlqiraa'a qiraa'ada waa inuu tartiiliya si taaniya u akhriya wa tadabburuhaa waa inuu u fiirsaa wa tadabburu dikr dikriga waa inuu u fiirsaa isna waadukhuulu fiiha salaadda waa inuu ku galaa binishaadin firfircooni iyo wa firaaqi qalbin qalbin qalbi faaruqa waa inuu ku galaa waxa uu leeyahay sheekhu sunnayaasha salaadda waxaa ka mid a khushuucda khushuucda oo inoogu fasiray in qofka qalbigiisuna goobjoog noqdunu meel kale ka shixin xubnihiisuna ay xasiloon yihiin ilaahay baana tilmaamay qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa la ibaanay mu'miniinta mu'min oo dhan maahay waa kuwa salaadooda ku khushuucaya baa ilaahay waana lubiga iyo dhuuxa markaa salaaddu ay leedahay haddii markaa la waayana dee dhuuxii salaadda ayaa la waayey markaa kolleybana rugni min arkaani salaana ka mid maaha oo dee mar walba waswaaska iyo waxaasi waa kugu soo dhacaya laakiin haddana waxaa laga maarmaana inuu qofka muslimka ay khushuucsanaado oo mar walba salaadiisa uu markaa iyo waxaanu akhrinayo uu markaa maskaxda kuwaayuu qalbigiisu joogo oo uu iska ilaaliya bixidda iyo fikirka markaa qalbiga xaadiritaankiisa xubnaha khushuuc sukuunkooduna ka imanaya low khashaca qalbu hadaa la khashacad jawaarixu nin buu ku lahaa nebigu gacmaha iyo markaa meel walba iska dhaqaajinaya ayuu yihi qalbigiisaa maqlay hadduu qalbigiisu khushuucnaan dhanaan lahaa farihiisuna iyo xubnihiisa sioo khushuuci lahay qiraa'adan uu akrinaya inuu tartiil iyo u kaadin iyo tadabbur iyo u firsi inuu ku sameeyo ayaa sunnaha u wanaagsan digrigan uu akhriyaya lafdiisa waa inuu tadabbur ku sameeyaa waayo maqsuudka tilaawada in digrigaba laga leeyahay waa tadabburka kaasaana markaa khushuucda keenaya waratil ilqur'aana tartiila kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ululalbaab waxaa kaloo wanaagsan inuu salaada ku galo nishaad firfircooni iyo qalbigiisa oo faaruqa inuu ku gala ayaa wanaagsan waayo dee ilaahay baa munaafiqiinta waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaalaa ilaahay wuxuu tilmaamay iyagoo wahsanaya o hamaansanaya inay salaadda u kacaan iyagoo dadka istusaya inay salaadda u kacayaan laakiin mu'miniinta maxaa la rabaa iyagoo firfircoon oo jeclaysanaya inay salaadda u kacaan iyagoo markaa ilaahay dartii ikhlaas ula imanaye cidnaba aan istusaynin wanankii nebigu sala allahu alay slam hadduu midkiin lulmooday lulooday isagoo tukanaya ha iska seexdo ilaa hurdadu ka tegayso waayo qofku mar hadduu luloonayo nebigu wuxu lay hadduu midkiin tukana isagoo luloonaya ma garanayo wuxuu leeya waxaa laga yaabo inuu isila ilaahay dembi dhaaf weydiiso dee nafdiisaba uu habaaro ayaa laga yaaba waxaa kaloo ayana caddini jiray nebiga sala allahu alay slam ayaa soo galay markaasaa wuxuu arkay xadhig laba tiir dhexdood lagu xidhay markaasaa wuxu uhi ma hada alxablu xadhiggani muxuu yahay se hada xablun lizaynab xadhiggan zaynabaa xidhatay marka ay daasho ay kici kari weydaa bay qabsataa nebigu wuxu uhi laa xulluuh fura buu ihi xadhiggan liyusalliya axadukum nishaata faidaa fatara falyaqcud war qofku ha tukada intuu firfircoon yahay marka uu daalana ha iska fadhiista baa nebigu sala allahu alay slam yidhi ee takalluf iyo kaleed yuu qofku iskelin wa min sunani salaa waxaa ka mid ah alkhushuuc wa huwa xuduuru اlqalb waa in qofkii qalbigiisu xaadiraa wa sukuunu ljawaari xubnihiisu ay xasilaan wa tartiilu lqira'a qira'ada waa inuu si taaniya u akriya watadabura waa inuu fasira watadaburu dikri dikrigana waa inuu tadabburiya wadukhuulu fiiha waa inuu ku galaa binishaaطin firfircooni iyo waifraaqi qalbin qalbi faaruqa faslun fii shuruudi الsalaa salaadda shuruuddeedii ayuu fasal yahay wa shuruudu salaati alislaamu waa islaamnimo watamyiizu wax kala garasho wa dukhuulu اlwaqti waqtigu waa inuu galaa waalcilmu bifardiyatiha faralnimadeeda waa inuu ogyahay waan laa yactaqida fardan min furuudiha faral faralyaalkeeda ka midana sunnatan waa inaanu caqiidayn shuruudda waataynu soo tilmaannay inay laba qaybood tahay mid shuruudulwujuub baa laydhaha qofkay ka waajibaysaa loo ega midna waa shuruudu sixa oo qofay ka ansaxaysay markaa waxa ugu horreeya waa islaannimo iyo tamyiiz yacni waa inuu wax kala soocayo wax kala garanayo waayo waa cibaado cibaadadana niyo ayay u baahan tahay gaal ahal uma aha cibaado sabi mumayisaan hayna wax niyaahu leeyahay ma jirto wakhtigeedii waa inuu galaa waayo sababta ay kugu waajibaysay waa wakhtigan go-anee kuu soo galay haddii aad ka horraysiisay wakhtigii oon gelin ma ansaxayso oo tidhaahdo waan iska seexanayaae yacni cishaa iminkaan maqribka iska raacanaya ama yacni duhur baan markaa koob iyo tobanka iska tukanaya wa ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ilaahay wuxuu tilmaamay salaaddu inay mu'miniinta korkooda tahay mid la faral yeelay oo wakhti loo sameeyey waalcilmu bifardiyatiha waa inuu faralnimadana yacni og yahay salaadani inay fardun min faraa'id alislaam ka mid tahay waa inuu og yahay waa inaanu faral min furuudihaa sunna faral faralyaalkeeda ka midana waa inaanu sunno u qaadan oonu u caqiidayn hadduu rukuucdunay sunno tay u qaato waxaa dhici karta inuu iska fadayso iskaga tago laakiin qofku haddaanu aqoon lahayn waa inuu u qaataa un isagu caqiideeyaa salaadan uu tukanayo afxaashan uu samaynayo qaar faral iyo qaar sunnaahiba inay isugu jiraan waa inuu ogaadaa ee aanu isagu waxba kala socsoocin wa shuruudu salaati alislaamu waa islaamnimo watamyiizu waa wax kala garasho wa dukhuulu lwaqti waqti waa inuu soo galaa waalcilmu bifardiyatiha faralnimadeedana waa inuu og yahay wa an laa yactaqida waynaan u caqidayn oon u qaadan fardan min furuudihaa ka mida sunna waynaanu u qaadanin waaطahaaratu can ilxadaثayni labadii xadadba waa inuu ka daahir yahay labada xadad kii weynaa iyo kii yaraa waa inuu weysela'aan iyo jinaabola'aanba ka daahir yahay laa yaqbal lahu salaata axadgud xadada xataa yatawada nebigu sala la alay slam wuxuhi midkii salaadiisa lama aqbalaya hadduu xadado ilaa intuu ka weysaysanayo ama ka gebagabaysanayo salaad bikayri tahuurin lama aqbalayo markaa mucdifkii iyo junubkii labadaba waa soo gelaya fain sabaqahu hadduu xadafkii ka siibto baaطalat salaaddiisii waa ay buraysaa isagoo salaadda ku dhex jira haddii ay ka yimaado salaaddii waa ka burtay waxaa waajiba inuu tahaaro qaato salaaddiina dib u soo cusboonaysiiyo wطahaaratu can ilxadafayni ee fain sabaqahu hadduu ka siibto baalat salaadiisi way burtay wallahu aclam halkaa inoogu joogo xadaayni ee